xaalada deegaanka beriire ee jiinka webiga shabeelle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu soo waramayaa inay caawa degan tahay kadib markii maanta dagaal ay halkaasi kula wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya oo ay wehelinayaan ciidamada amisom iyo weliba ciidamo aan sidaasi u badnayn oo la sheegay inay caddaan ahaayeen ciidamadaasi iskaashanaya ayaa qabsaday deegaankan oo afar iyo toban kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga degmada afkooye ee gobolka shabeellaha hoose intii uu dagaalkaasi socday toddoba qof oo rayida ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen markii ay miina la qaraxday gaadhi caasi ah oo ay ku qaxayeen duleedka beriire wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaadhaya deegaankaasi guddoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalim ibraahim ayaa uga waramay maxamed colaad xasan
maalmahanba waxaa socday howlgallo maamulka koonfur galbeed iyo dowladda dhexe ay iska kaashanayaan iyo saaxiibadooda amisom oo runaantii dib loogu soo celinayo gacan ku-haynta degmada afgooye deegaanada ku xeeran runaantii waxay ahayd weerar hore loo qorsheeyey oo maamulka degmada iyo gobolka iyo madaxda sare ee dowladda federaalk iyo kan koonfur galbeed ay kawada shaqeynayeen deegaankaas maanta lala wareegay run ahaantii ka degma afgoy ahaan waa wax aadaan usoo dhaweyneyno oo na farxad gelinayo waa deegaanadii run ahaantii inta badan laga soo abaabuli jiray dhibaatooyinka shacbiga reer afgoye hore loogu geysan jiray bal haddaad wax ka maqashay wax khasaara oo dagaalkii maanta ka dhashay run ahaantii gaari shacab ah oo miino la kacay mooye hadda khasaare kale oo ciidamadan soo gaareen ma jiraan guulo ayay kasoo hooyeen ciidamada dhammaan deegaanada ay horey uga soclaadayeen runaantii kooxaha nabaduudku waxay gacanta ku hayeen dhowr tuulo oo degmada afgoye hoos imaanaya sida tuulada mareerey tuulada sabiid iyo caanole moordile beledul amiin intaasoo idilna runaantii waxaa isku fidiyey ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo runaantii maalmahanba waday dhaqdhaqaaq lagu sifeynayo kooxaha nabaduudka ee ku teedsan gudaha gobolka gaar ahaan degmada afgoye iyo deegaanada ku xeeran marka baabuurkaa rayidka miinadu la qaraxday dhimashadu waa imisa ilaa iyo afar qofood oo dhimasho ah saddex dhaawac ah inta hadda annagu aan xaqiijinay waa waxayna qayb ka tahay kooxaha nabaduudka dhibaatooyinka ay u geysanayaan shacabka waana ugu tacsiinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibaatadaasi shacabka soo gaartay dagaal markuu dhaca runaantii khasaaro waa la filan karaa laakiin ciidamada xooga dalka maanta waxay soo hoyeen guulo sharaf leh wax lagu qaani karo kooxaha nabaduudkana waxaa ku dhaca dhabarjab aada u ballaaran runaantii waxaad malaysaa in maanta degmada afguye u tahay maalin taariikhi ah waa gartay dadka goobjoogayaasha ee magaalada kasoo qaxayay saaka waxay noo sheegeen berire in ciidamo ajnabiya ay la socdeen oo ka baxsan kuwa amisom ciidamo kale miyaa jira oo aan ahayn kuwa amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya oo wehliya ma kala qaadayna dhammaan laamaha amniga howlgalka waxaa sameynaya ciidamada amisom iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed way jiri karaan ciidamo kale oo run ahaantii qeybka ah nabad nabadgelyo kusoo dabaalida guud ahaanba dalka wayna jiri karaan mana kala qaadayna haddii waa la idmo waxayna qeyb ka ahaayeen guud ahaanba ciidamada dib u xereenta deegaanada run ahaantii ay ku sugnaayeen kooxaha nabadiidku ma dhihi karno shaksiyaadka waxa ay ku sifeynayaan ama ajnebi ama wax kale waxaa howlgalka sameynayay ciidamada soomaaliya iyo saaxiibadoodii waa gartay deegaanka berir haddaan usoo noqono waa deegaan yar oo webiga jiinkiisa ah oo dhul beereed badan uu ku yaallo oo dad beeraley ay degan yihiin ahmiyad intee leeg ayay u lahayd ururka al-shabaab deegaanka berir run ahaantii ahmiyaddu ay shabaabkee u lahayd iyo kooxaha nabadiidku waxay ahaayeen ahmiyad aada u ballaaran waxaa ugu furnaa maxkamad ay iyaga ku arimiyaan iyo xafiisyo iyaga meesha ay ku lahaayeen oo guud ahaanba gobolka intiisii kale ay ka xukumayeen deegaanka berire rucaantii kooxaha nabadiidka la wareegidda maanta ciidamada xooga dalka ay kala wareegeen wuxuu ku noqonayaa dhabarjab aada u ballaaran kooxaha nabadiidka intooda badan waxay ahaayeen kuwa isku wareysta deegaankaas beriire gobolka shabeellaha hoose marka la dhaho deegaan kale oo waxaa jira isna tuurotuuro laha isla gobolka shabeellaha hoose ka tirsan oo dhibaatooyinka shacbiga soomaaliyeed ay u geystaan ay kasoo abaabulaan runaantii waa guulo maanta aanu dhihi karno guud ahaanba waxaa loo soo hooyey ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeedna waa ku ammaanaya guusha geesinimada leh maanta ay gaareen run ahaantii shacabka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqi lahaa in ay garab siiyaan ciidamada xooga dalka heli howl lana shaqeeyaan ugu dambeyntii horey ciidamada soomaaliya ma aha markii ugu horreysay oo ay tagaan beriire ama janaale ama owdigle ama magaalo kamid a gobolka shabeellaha hoose oo ay qabsadaan laakiin way kasoo baxayeen rajada laga qabo in ciidamada halkaa kusii sugnaadaan intay la egtaa runaantii taa iyada ah makuu faahfaahin karo waayo waa xeelad military waxay ku habboon tahay ragga ehelkeediia in wax laga weydiiyo haddii ay u arkaan ciidamada xooga daqiiqadaa hadda aan taagannahay inay kasoo baxaan oo sababa jira awgeed way kasoo bixi karaan haddii isla gartaana saraakiisha amniga in ay ku sugnaadaan istraatiijiya ahaan in ay kasoo degi rogtaan intaba way dhici kartaa waa howlo military mar raba gudaha inaan usii galo laakiin waxaan ku xaqiijinayaa saacaddaanu taagannahay ciidamada xooga dalka in ay ku sugan yihiin deegaanka beriire iyo deegaanada ku xeran oo horeyna aan kugu sheegay horeyna ay usii wadi doonaan howlgallada gobolka guud ahaanba kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalim ibraahim oo u waramayey maxamed colaad xasan dhinaca kale wariyaheenna saare cabdi axmed ayaa mid ka mid ah dadkii saakay dagaalka uga qaxay degmada ama deegaanka berire sababa dhinaca ammaankiisa anaan u qarina magaciisa ay ka waraysatay wixii dhacay ee u arkay dagaalku wuxuu bilowday abaara laba iyo tobankii iyo barkii subaxnimo saddex zaaragshan ayay kasoo bilowdeen waa marka ugu horreysa waxaa lagu soo bilaabay deegaanka beriire hoobiyayaasha noocyadiisii kala duwan ay adeegsanayeen ciidamada soomaaliyeed iyo kuwa saaxiibadooda ah sidaad la socotidba beriire waxay u jirtaa masaafo dhan afar iyo toban kilomitr dhanka koonfureed ay kaga beegan tahay degmada afgoye gobolka shabeellada hoose deegaanka toortoorona waxay kaga beegmaysaa haddii dhan la yidhaahdana dhanka bari waxayna u jirtaa sideed iyo toban kiloomitr oo dhamaystiran ay isku jiraan saddexdaas jihaba waa laga soo galay waayahay marka maxaad arkaysaan adinka deegaanka dadka joogay ah deegaanka kolba marba hadday baqdin timaad waa dareemi kartaa aaba iyo hooyaba waxay kow ay la cararayaan waa duriyiday dhaleen deegaanka durbadiiba waxaa bilowday inay barakac ka bilowdato waxaana barakacii ugu badnaa oo jidka ugu furan keliya oo noqday jidka dhanka iyo tortorow soo aada maadaama dhankii waddadii afgooye ka imaanaysa ay ku yimaadeen ciidamada midooda africa dhankii lambar konton haddii laga bixi lahaana ay ku yimaadeen ciidamadii midooda africa ciidankan jidkan ah oo welina aan soo gelin ay dadku waxay baqdin badan marka dhanka rasaasta aysan u badnayn in ay usoo barakacaan ay usoo cararaan marka falilahi alxamdu khasaaraha uga badnaayo shacib gaari saaka wuxuu ahaa miinooyinkan dhulka lagu aaso oo loogu talagalay baabuurta ama cabdibalayaasha dawladda ha noqdeen ama kuwa midooda africa ha noqdeene bamka lagu aaso dhulka nooca remote controlka ah ayuu hoomi kula qarxay waxaa ku geeriyootayna waa todoba ruux dhaawac halka uu ka ahaana waa afar ruux deegaanka beriirana markaan kuusoo koobo si guud ahaaneed degmo maan waa deegaan ismaail ah oo ku yaala jinkii webiga waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ma hadow toddobadaas qof ee baabuurka hoomeyda ah uu qaraxa ku qabsaday gudaha deegaanka beriramay ku jireen mase dad socoto ahoo kasii dhexbaxaayay ahaayeen xaaladooda bal maxaad nooga sheegi kartaa intas ka badan abaaro markii la mooday todoba kilomitr ah ayay si toos qaraxa ay kula kowsadeen kadibna waddo qarsisaaxa bilaabatay maadaama waddadu ay miinaysan tahay xarakaduna ugu talagashay isdifaac dhanka baabuuraadka awoodka leh iyo centriga ka madax banaanay ee awoodda hubka noocyadiis kala gedisan uridaya hadday noqon lahay jiigaga iyo noocyada kala duwanba deegaanka beriira waxaa ku tiilay waa laba maxkamadood walaayada islaamiga xarakatu shabaabulmujaahidiin ay maamulayeen walaayadii gobolka banaadir oo maxkamadoodii ama guryaha lakalahays ha noqoto ama dhaxaltooyada ha noqoto ama dadka deynta iskule gobolka banaadir ku nool ha noqoto ama kuwa ku nool degmada afgooye iyo hareeraheedii iyo nawaaxigeeda ha noqdeen labadaas maxkamadood unbaa ku tiilay bulshaduna saaka intaas in kasii badan ba waxay imaan lahayeen abaaro labadii saac ama sideedii saac subaxnimo khasaaruhuna intaas waa kasii badan lahaa iyadoo xilligii maxkamadaha furantay labadii maxkamad ay shaqeynayaan bulshaduna ay ka tiro badan tahay safaf dhaadheer iyo lambare ay garanayaan waxaad ii sheegtaa marka waayo waxaad ii sheegtaa marka hadda deegaanka yaa gacanta ku haya yaa la wareega deegaanka berire hadda
hadda si taas waxaa u maamulaya waa ciidanka dawladda soomaaliyeed iyo saaxiibadoodii midooda africa iyo qolo cadaan ah oo iswehlinayo oo isgarabsanaya walow dagaalka uusan hujuumka uusan ku koobnayn mid maanta ka cusub deegaanka beriire uusan ahayn oo in badan ba ay dhacday in beriire gacanta ay u gasho kadibna saacado kooban kadib abaaro shantii galabnimo ama afartii galabnimo ay dhici karto inay dib ugu soo ruqaansadaan goobihii ay ka yimaadeenna dib ay ugu noqon karto walow saacaddan aan kula hadlay ay ku sugayiin ciidamada midooda africa iyo ciidanka dawladda iyo ciidamadaas caddaanka oo saaxiibadooda marka ma arki kartaanoo magaalada deegaanka miyay dhex marmarayaan oo dadka caadi ayay u arki karaan xataa ciidamada caddaankood ii sheegaysa tir ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd se caddaanka taqriiban sodomeeye kama badna oo kaamirimaanana ayla jiraan waaye qoryaha m sixteenka noocyada casriga ah oo yaryarna way sitaan kasii badan maba loo sii dhaafi karin ba ruux badan Waay.
ay galayso waa dareemi kartaa ruux Hadda marka barakaca inaad xaalka- dareemi kartaa.
xaalka Saa.
deegaanka ma degan yahay marka hadda
Een, deegaanka awalba deegaan iska meel ah ismaail oo ah oo iska yaroo dad beeraley ah iyo xoolo dhaqato ah oo jinkii webiga uu ku yiilay intaba baraka hadda mar bilawdayba deegaanka degenaansho iyo degenaanshihiisa bulshada baa xukunta kolba haddaysan bulsho meesha ku olanjaaroy waxaad dareemi kartaa inuusan degenaansho oo sal fadhisa uusan ku lahayn deegaanka bulshadii cid kale oo wax uu soo gaaray ee hoobiyaashii lasoo tuuray iyo jugtii een, ka hor inta xataa magaalada aan lala wareegin iyo deegaanka guud ahaanba ma jirtaa oo dad shacab ah ood ka warqabtid ka sokow toddobada qofee baska hoomeyd wax ku noqday Een, a- zahroy adigoo aada u mahadsan waxaa jirtay in qoys oo gaaray firirka in hoobiyaha aaboodna oo dhaawac ahaan oo gaaray in qorayga loo yaqaano beka m-ka walow oo aada mooday in odooga oo sirdhaban ahaa laakiin ilmuhu oo firirka uu aada u u waxyeeleeyey Een, lo u xirneydna ay meesha ay ku baktisay oo oo oo hoobiyuhu oo dilay marka khasaaruhu qaybahii kaleeto ayuu usii badnaa oo beerahay awood u garaacayeen iyo kaymaha ay baqdeynta ka qabeen in ay jeesaska xarakada shabaab mujaahidiin ay ku jiraan ay ay ay ka baqanayeen kuwan midooda afrika iyo kuwa dowladda ah Een, kaymaha ay aada u garaacayeen iyo beerahii Waay.
walow beeruhu oo khasaaro badan uu soo gaaray jaaro kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka berire oo xili saaka uu ka qaxayay magaalada u warramaya waryaha iyaga sahra cabdi axmed